Dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyo deegaanada hoos yimaada ugu baaqa inay ka digtoonaadaan xanuunka duumada ama malaariyada taasoo dad badan soo ridata xilli roobadyada maadaama ay kaneecadu dhalato haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada Dhuuble oo ka hadlaya halista cudurrada laga qaado qaniinyada kaneecada iyagoo bulshada ugu baaqa inay ka gaashaantaan magacayga waa maxamed cabdulaahi kana mid eh takhaatiirta caafimaadka ku lug leh waxaan ku talinayaa oon ku baaqayaa eh, qoysaska iyo dhammaan magaalada in xilli roobaad weliba waxaan galnay ee aada u xoog badan oo biyihii iyo roobkii badan yihiin marka in liska nadiifiya biyahaas ciddii awood u leh ay biyaha horteeda fadhiya iska kiciso heerka macnaha feejignaanta ee sare loo qaado waxaa kale oo ayadana ka ka dhashay ama saa'idba ah kaneecada ayadana sidoo kale waxaa loo baahan yahay in laga hortago in qashinkii la guro oo dhartii iyo wixii ka baxay guryaha dhexdooda liska guro in meelaha biyaha ay fadhiisteen ayadana liska hagaajiyo in mara kaneecooyinka mataqaanaa la xirta oo oo daaweysan oo kaniinka mataqaanaa lagu daro ee in guryihii liska buufiyo ayadana mataqaanaa ay u baahan tahay marka xilli waxaan galnay ee wax badan ka dhalan karaan oo kaneecadii saa'id tahay oo wasaqdii saa'id tahay xilliga hadda aynu ku jirnona tan kasii dhalatay way ka daran tahay magacayga waa aadan cusmaan iyo malaarida dhobley waa xad dhaaf waaye xilliyada hadda een, jilaalka waxaaba kasii daran markuu roobka u daa ayadoo jilaalkii ay dadka magaalada cunaysay habeen iyo maalin ayaa haddana roobka markuu dhacay kadib waxay noqotay boqolkiiba boqol ayay noqotay Een, xaafadaha haddaad aragto dadka wada qandhan furmashayaasha haddaad imaado malaria maa la aruurinaya dad maa filaan buu ku xiran yahay marka een, biyaha wadada dhulka galaayo iyo alxamdulilaahi een, roobabka faraha badan ayaa keena malaarida waxaa haboon qofka intuusan aadin een, dhakhtar ama doctor u tagin maadaama magaalada ay tahay magaalo oo kanaaco ay tahay inuu micnaha isticmaalo een, marakanaaco marakaneecada badanaa een, qofka way ka caawisaa inaysan ay kanaacada aysan cunin xilliga loogu talagalay hadda dhoble oo kale salaada maqrib markii laga soo baxaa een, kanaacada waxay usoo baxdaa sida taqsidi oo kale aad bay micnaha noo cuntaa meelaha aan ku caawisanayno marka waxaa haboon qofka inuu isku dabiibo marakaneeco een, intuu awoodo habeenkii markuu seexanayo oo kale